waaxda fayadhowrka dowlada hoose ee degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana gacan ka helaya ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa odhan nadaafadeed waxay ka bilaabeen xaafada buundaweyn kaasi uu laga sameyn doono afarta xaafadood ee magaaladaasi beledweyne axmed carab oo ka tirsan ururka dhalinyarada isxilqaan ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay ujeedka ololaha nadaafadeed ee laga bilaabay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne annagana waxaa waay maanta iimaankeenna waa isbedelay waxay noqotay inaan micnaha jidkii aan qashinka u soo dheeraynay noqotaba haddii aada adiga deegaankaada hagaajisadanin cid kuu hagaajinaysa ma lahan waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kowda hore u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa saxaafadda ka howlgasha gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo gaar ahaan maayarka magaalada beledweyne marwe nadar tabax maalin sidaad arkaysaan maanta sida boorkan ku xusan ololaha nadaafadeed ee fayadhoorka magaalada beledweyne oo ay soo qaban qaabisay dowladda hoose ee hogaaminayso maayarka magaalada beledweyne marwe nadar tabax maalin waxaan maanta aan ka shaqaynaynaa buundaweyn ilaa iyo suuqa dabageed gudaha hoose suuqa qudaarta ee ah suuqa ugu weyn ee gobollada dhexe looga adeego marka insha allahu tacaalaana wax cad kusii ekaa doona maaha waxaan iska kaashaday barnaamijkan fayadhoorka ololaha nadaafadeed maayarka magaalada beledweyne dowladda hoose qaybtooda fayadhowrka iyo ururka maxaa lalahaa bulshada xaafadda ku dhaqan buundaweyn iyo ururka dhallinyaradii horumarinta isxilqaan oo maanta gaadiidkooda kow uu ka yahay si qashinka looga qaado sidaad ka warqabtaanna ururka sidiisaba wuxuu ka shaqey jiray nadaafadda iyo horumarinta magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan insha allahu tacaalana wax maanta meeshaan kusii ekaa doonana ma aha xaafadda buundaweyn besna kuma ekaa doonto afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayay kusii soco doontaa hoosh dhinaca kale qaar ka mid a bulshada ku nool afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyey ololahani nadaafadeed ee laga bilaabay magaaladaasi dhammaanteen dadkan ka soo qaybgalayaasha nadaafadda iyo dadweynaha xaafadda buundaweyn oo maxay ahayday nadaafadda midda kaleeto fayadhowrka magaalada beledweyne waxaan bilownay maanta qashinka afarta xaafadood inaan ka nadiifinno marka waxaan idinka codsanaynaa adinkana inaan garab nagu siisin sida dhallinyarada magaalada beledweyne dowladda hoose maayarta magaalada beledweyne nadar nabar salaax maalin oo kaleeto dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad idinkana garab nagu siisaan oo wasaqda maxay ahday nadaafadda aad weel u yeeshaan oo qashinka markii la haaqayo isagoo haaqan oo weel ku jiro oo lagaa qaado intaa waddada dhigtid odaxda qashinka mooska qubkiisa waa laga fiican yahay walaalayaal nadaafaddii iimaankay ka bacdi tahay ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday waaxda fayadhowrka ee dowlada hoose ee magaalada beledweyne ururka isxilqaan haween iyo dhalinyar kale oo ku nool magaalada beledweyne